ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay qaadan doonto saddex kun oo macalin si kor loogu qaado adeega waxbarasho ee dalka qaadashada macalimiinta cusub ayaa imaanaya xili dowladda soomaaliya ay wado dadaalo lagu ciribtirayo jahliga ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ka waramaya qaadashada macalimiinta cusub jahliga in laga dagaalamo oo dadkeenna wax la baro way socotaa waxaan rabaa mudane madaxweyne inaan halkan aan ummadda soomaaliyeed uga bishaareeyo sidaad ogtihiin jimcadii lasoo dhaafay waxaa soo gebagaboobay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare oo si habsami leh dhammaan dalka ugasoo uga soo gebagaboobay guul aada u wanaagsan ayay ahayd waxaa bilaabmaya broseskii lagu qaadanayay saddex kun oo macalin oo cusub oo ka hawlgeli doonta iskuullada oo ay wasaaradda waxbarashadu bilaabi doonto waxaanan lagu qaadan doonaa habkii nadiifta ahaa ee hufnaa ee cid waliba ay iska arkaysay ee lagu wada qanacsanaa ee macalimiintii hore ay kusoo baxeen ayaana insha allah lagu qaadan doonaa waa guul kale oo aan isleenahay dhibaatooyinkaa jira waxyaabihii lagu daweyn lahaa ayay ka mid tahay marka haddii maanta cududeenna iyo xooggeenna la arkay oo dhismay oo guulaystay cududeenna kale oo berrinay noo bilaabanayso oo waxbarashadii ayadana guulaha laga gaaray ayay ka mid tahay macalimiinta la qaadan doona ayaa galaya imtixaan si loo ogaado heerka aqoontooda haddii ay ka gudbaan imtixaankana ka mid noqon doona barayaasha soomaaliyeed